kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen hay-adaha u qaabilsan arrimaha dastuurka dalka kuna howlan wax ka beddelka iyo dib u eegista dastuurka ayaa ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya ujeedada kulankan ayaa ahayd in lagala tashado qurba joogta wax ka beddelka iyo dib u eegista cutubyada shanaad ilaa iyo sagaalaad ee dastuurka dalka soomaaliya ugu horeyn senator xasan xuseen xaaji oo ka tirsan guddiyada u qaabilsan la socodka dastuurka iyo marxaladaha uu marayo baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa muhiimadda iyo ujeedooyinka kulankan dib u eegistaas marka la samaynayo guddiyadan in loo dhaafo si madax bannaanna ay ugu shaqeeyaan guddiyadan waxay go'aansadeen inay sameeyaan dib u eegis dib u eegista farsamo markay galeen ee guddiga madax bannaanba waxay u cisaareen in khubaro ay kala tashtaan arrimaha masiiriga oo aad maqasheen maanta su-aalaha ku qornaa su-aalihiiyaa marka waxay noqotay in loo bandhigo ee ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto run ahaantii waddanka gudihiisa waa la soo dhammeeyey si fiican baa meel fiican ay maraysaa haddana waxaa la go'aansaday qurbajoogta soomaaliyeed in lala tashto ugu dambayn xasan macalin maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda soomaaliya oo munaasabada soo xiray ayaa waxa uu u mahad celiyey bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaana uu sheegay in ay aragtiyo muhiim ah ku biiriyeen qodobada loo soo bandhigay ka noqon mayno jidkan oo soomaalidu hore ugu socoto lagama noqonayo ilaa muwaadinka xuquuqdiisa oo dhammaystiran xuquuqda dhammaystiran waa midda siyaasiga ugu muhiimsan waa in muwaadinku inuu helaa xuquuqdiisa oo dhammaystiran waaye marka muwaadin maanta waxaad gudatay insha allahu tacaala waajib kaa saarnaa waddankaaga ayaad gudatay markaad ka qayb qaadatay la tashiyada su-aalaha markaad ka qayb qaadatay waajib wadankaada kaa saarna ayaad ka qayb qaadatay waana fardu kifaaya inta ka maqan inta kaa maqanna adaa kafaalo qaaday inta ka maqanna adaa kafaalo qaaday jaliyadda soomaaliyeed ee kenya aad iyo aadaan kugu mahad celinayaa maanta u soo qayb qaadateen berrina waxaan rabaa inaan idiin sheego wuu soconayaa berrito waxaa halkan ka dhacaya kulankan oo kaleeto oo dumar haween keliya ah ayaa ka dhacaya muwaadin muhiim ah waaye saasoo kale dhallinyarada
dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku jiraa la tashi dadweyne iyada oo wax ka bedel lagu sameynayo cutubyo ka mida lagalana tashanayo bulshada soomaaliyeed